taswiirta saddexaad waxaa jiray dad badan oo markaasi ka tirsan dadka reer banu israa'iil oo iskugu yimid meel uu kulan ka jiro meeshaasi oo ahayd meesha macbuudka markii dadkaasi halkaasi kulanka ku lahaa ay maqleen guuxa ayaa waxa ay rabeen in ay ogaadaan waxa halkaasi ka dhacaya oo waxa ay maqleen xirtii oo ku hadlaysa afaf kala duwan markaa dadkii halkaa iskugu yimid waa ay maqli kareen ereyga ilaah maxaa yeelay xirta afafka ay ku kala hadlayeen waxa u badnaa afafka qabiilooyinka dadkaasi halkaa iskugu soo ururay tani waxay ahayd wax cajaa'ib leh xertaasi halkaa iskugu timid waxa ay ku hadlayeen afaf kala duwan oo hataa iyaguwa ay fahmaynin dadku ma aanay fahmaynin waxa halkaasi ka dhacaya dadkii aad ayay u qosleen qosol qosol ka bedshay oo waxa ay yidhaahdeen dadkanu waa dad khamraysan butros ayaa istaagay oo uu ku yidhi waxa aad leedihiin waad khamraysantihiin laakiin taasi sax ma aha waxa aad halkani maanta ku arkaysaan waa wax horay loo sii sheegay oo ay nebiyadu ka hadleen oo waxaaba sheegay nebi jo'eel markaasi jo'eel waxa uu sheegay ilaah inuu soo dirayo ruuxa quduuska ah ee uu ku soo dejinayo dadkiisa aaminsan oo ay dhigi doonaan waxyaalooyin fara badan oo mucjiso leh oo qof kasta oo u wacda ilaah si uu u saacideeyo waa uu saacidayn doonaa waxa aad maanta halkan ku maqlaysaan oonad ku arkaysaan waa ruuxa quduuska ah oo idin tusayo awooddiisa waa in aad towbad keentaan oo aad aamintaan badbaadiyaha ciise masiix oo waa in laidin babtiiso oo markaasi laidin sheego in aad tihiin xir ah ciise masiix oo dembiga ayuu idinka dhaafayaa oo waxa uu idin siinayaa ruuxa quduuska ah dad badan ayaa dhegaystay butros oo waxa ay doonayeen in ay noqdaan kuwa raacsan ciise masiix oo dadka iyaga ah waxaa loo bartay ama loogu magacaabayba dad masiixiyiin ah maanta waxaa jira dad badan oo isku sheegaya in ay yihiin masiixiyiin ama raacsan ciise masiix laakiin aanan ku dhaqanaynin ereyga bal haddana inala eeg kitaabka quduuska ah buugga matayos cutubka toddobaad aayadaha kow iyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan ma aha qof kasta oo igu yidhaahda rabbow rabbow kuwa boqortooyadii jannada gelaya laakiin kii sameeya doonista aabbahayga jannada ku jira kaasaa gelaya maalintaas qaar badan baa igu odhan doonaa rabbow rabbow miyaanan magacaaga wax ku sii sheegin oo miyaanan magacaaga jinniyo ku saarin oo miyaanan magacaaga wax badan oo xoog leh ku samayn markaasaan ku odhan doonaa weligay idinma aqoon iga taga dembifalayaal yahow